wanaag badan bay noo tahay inuu arko ra'yigiisana nala qaybsado fikirkiisana ku darsado siyaasadaha muhiimka ah ee dalka ka socda puntland gaar ahaan siyaasadda lagu dhaqayo deegaanka puntland taasoo laftigeedu muhiim u ah isbedelka looga baahanya inuu deegaanka ku dhaco sababtoo deegaanku wixii dhibaatada deegaanka ee puntland ka jirtaah waxay saameyn ku yeelan kartaa meel kasta oo soomaaliya meel kasta oo soomaaliya dhibaatada deegaanka ka jirtaana waxay saameyn ku yeelan kartaa puntland waa la socotaan adduunka maanta cimiladu markay meel iska bedesho waxay saameyn xun iyo mid wanaagsanba ku yeelan karta adduunka dacalkiisa kale runtii wasaaradda deegaanka puntland sida shalay markaanu soo marnay noo sheegeen waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu da-da yar puntland laakiin waxaan leeyahay oon filayaa markii la eego muhiimadda ay wasaaraddu leedahay waxay ahayd wakti hore inaanu ku baraarugno runtii sababtoo ah runtii haddii maanta dhibaatada deegaanka soomaaliya meel kastoo la joog ka socotahay hadday socoto waxaan is leeyahay deegaankuna waa baaba-ayaa haddii deegaankii uu baaba-o oo dhibaata soo gaartana dabcan waxay saameyn ku yeelan kartaa aada u xun nolosha dadka marka waxaaba dhici kartaba hadda sida wax ku socdaan soomaaliya markii la eego in dadka iyo deegaankuba hal mar ay wada dhammaadaan baa suurtagala runti waxaan xasuustaa sideetan iyo toddobadii bishii decemberba waxaan tegay gobol ka tirsan dalka maraykanka oo la yihahdo arizona gobolkaas wuxuu ahaa gobol cibaadada soomaalida oo kale leh waa dhul saxaro ah oo wuxuu leeyahay qaabka tobografida dhulka markaad eegto wuxuu egyahay dhulka soomaalida waxaan qignay marka jaamacad ku taalla magaaladaas tuson la yidhaahdo university arizona la ohan jiray waxayna siiyeen marka darsin ku saabsan deegaan ka ayaga laftigoodu inkastoo maraykan ka tirsayin haddana xaalad durfo gaaray leeyihiin oo aysan dadka loo wadaagin waa dhul saxaraawey marka waxay sameeyeen waxa la yihahda simulationska simulationska waxaa weeye waad aragteeno dadka diyaaradaha markii la barayo dadka sida loo wado iyagoo fadhiyaa la baraa aduu fadhiyaa waxaa lagaa dhigay inaad duulayso oo adduunka aad dulmaraysa lagaa dhigay simulationska marka adduunkii dhan buna soo mariyey waa sideetan iyo toddobaadii december markuu adduunkii aada loo soo mariyey markaan soomaaliya marayna dusheeda buna iskaaji waa fadhiyan lakiin diyaarad baan saarana marka wuxuu yidhi adduunka meesha yacni saxaraha ugu dheer w macnaha weeye burburka deegaanku adduunka meesha ugu yani ugu badanya waa halkan tusmaalima duustaaji manaa dhibaatada deegaanka adduunka ugu daran oo ah xaalufka iyo saxarufka meesha ku socda waa halkan waktigaa isaga ah anigu haddaan xasuusto hay-ado dawli ah oo dowladda soomaaliyeed baa jirtay wasaaradda xanaanaha xoolaha jirtay hay-adda daa qarankaa jirtay xirmooyin baa jiray sayreyn baa jirtay deegaanka oo dhowr jiro ilaa xad imaajin marka waktigaas haddaan saa ahayn dhowr iyo labaatan sano ka bacdi oo cidina aysan deegaan shaqa ku lahayn oo waxa aragtay ay ka socdaan dhibaatada deegaanka gaarta waa garan kartaa sideedana soomaalidu deegaankeedu waa deegaan lahayaala simi arid land baa lagu tilmaama marka la macnaa waxa weeye waa dhul saxarihii ugu dambeeya aan ahayn sida libi oo kale laakiin dhul saxaraa wey marka dad dhul saxara ah ku nool oo geeduhu ku yar yihiin oo deegaankoodu iska dhibaataysan yahay oo haddana afar iyo labaatanka saac dhuxul shidaya haddii dhuxushaasi maxaa ku wax tiro badan yahay dhuxushaasi aan lahayd mid ku kooban in aan anagu u isticmaano local consumption keena waxa anagu ugu baahana inaan ku korsanno waxbay ahaan lahay laakiin dad noocaasa oo haddana dhoofinaya dhuxul adduunka u diraya waxyaabaha waxay ka mid tahay layaab kale aragti xumaday ka mid tahay loo baahan yahay in laga furo waxyaabihii markii xasuustaa prime ministerkaan ahaa aan runtii aada u guulaysanay waxay ahayd aan isleeyahay guushii ugu weyneed ka gaarta waqtigaad meesha aad joogtay waxay ahayd in aanu joojinno in dhuxusha waxaa la ohan jiray security councilka aan geynay waxaa la yidhaahdaa resolution waxaa malan inuu yahay three thousand twenty six oo ahaa in soomaaliya dhuxulna aan laga soo dhoofin karin iyana aysan dhoofin karin sharci darra ay tahay cid kastoo kasoo dhoofsataana imagine ogaada dadka dhuxusha laga dhoofsanayay aan u dhoofin jiray oo u badan wadanka imaaraadka iyo iyo sacuudigu waxa ay u isticmaalayaan maaha daruuri inay u tahay oo xundo ku karsanayaan oo ficnaan lahaydba laakiin way ka gudbay heerka ayagu waxay u tahay luxury nima odayaalaho shiikiina oo ayagu waxaba maaragtay odoorahaas iyo magaratay waxay u tahay iyaga luxury anaga noloshaydi wey marka waxaan u baahannaha runtii inaan fahmno deegaanka berigaan ka hadlayaa iyo dhibta ka jirta dabcan dadku waxay u baahan yihiin laba waxyaabood dadkaas ka dhuxusha noloshoodu gashay oo ayagu baahida u geysay waxaa loo baahanya inay helaan alternative livelihood waxa ay kaga bedashaan taas in loo abuuro ayaa loo baahanya haddaan international community-ga iyo dadka deeqaha bixiyana kole wasaaradda deegaanku waxa ay sheegaysa waxa weeye sharci iyo xoog iyo khasab midna kuu joojin karti qofka baahi baa wadda nolol kale ma haysto dhuxushaas sida loo gubu yaqaanaa marka waxaad u baahan tahay inaad bedesho wacyigiisa inkastoo dad badan oo puntland ku nool ay jiraan runtii ku baraarugay maaragtay qiimaha uu leeyahay deegaan sida markaa laga sheegayo garacad iyo areas regal dadka ku nool runtii oo aan aada ugu ammaanan iyo nugaal qaybo ka tirsan iyo dhahaar oo dadku aada ugu baraarugeen inay waxyaabii hadda dagaaladii xataa u dambeeyey oo ka dhacaayey dhulkan bariga waxay ahayd wax laisku hayay waxay deegaanka dhuxusha waa jarayna iyo jari mayno marka baraarugaas inuu jiro oo dadkeennii ka muuqdo runtii aada ayaan ugu faraxsannahay marka waxaan u baahannahay dadka in loo abuuro wax kale oo ay ku mashquulaan oo ay noloshooda ka helaan waxaa kaloo loo baahan yahay oo aan rajeynaya wasaaraddana ka shaqaynayso alternative source of energy wax aan dhuxusha ku bedelano yani ha noqoto maxaa la yidhaahdaa l b g gii gaaskii iyadoo waliba yan loo sameynayo subsidy oo dadka doon inay kabto canshuurdhaaf loo sameeyo dadka shaqeeya si markaasi dadka loo baro oo noocaasi oo energygaasi uu noqdo mid uga jaban dhuxusha ogaadana mar kasta oo dhuxushaasi la sii jiro oo geeduhu sii dhammaadaan ogow dhuxusha waa qaariyoobaysaa sababta waxaa weeye sablayigii baa yaraanaya dimaankiina meeshii jiri jooga yani geedo la jiraana male dadkiina in cuno qarsadaan bay rabaan marka waan u baahannahay hadda aragti dheer inaanu ka yeelano horsee yeelaynaa dhuxusha waa dhamaa geedi waa dhammaanayaan marka inaanu helo alternative social energy ayaan u baahannahay xaaladku marka deegaanku runtii kama socdo oo keliya biriga marba waxaan ku fakarnay oon isliday haddiiba birigu dhammaado geedihii la jaro abaarta soomaalidu fiili waa waxaa la yidhaahdo sibilkala daraadus baan qabna waxa la yidhaahdo abaar cycle ah oo soo laalaabata laakiin waagii hore cycleku waa dheeraa tobankii sanaba abaar baana soo mari jirtay lixdan iyo afartii abaar baa soo martay la ohan jiray baastaaley toddobaatan iyo afartii waxaa soo martay dabadheer siddeetan iyo toddobaadii mid baa dhacday dadka wadanka anigu aanan joogin sagaashan iyo saddexdii laakiin hadda maxaa dhacda waxaa dhacda in aanu sana haddaan roob helo sanadka dambe aan ka walwalno in abaar dhacayso waana ognahayna waa lasii qiyaasi kara in abaartu dhacayso maxaa keena marka saakalkii toban sanata ka soo yaraado inuu laba sano yimaado sababtaa waxaanu ku ciyaarnay deegaankii waxaanu ku ciyaarnay bayadii waxaanu si yacni maaragtay mas-uuliyad darra ah u burburinay deegaankeena marka waa muhiim in marka aanu waxaa is lahaa marka haddii soomaalidu oo reer guuraa u badnaa oo xoolo dhaqato ahaa oo noloshooda deegaanka ku xirnayd waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah waagii hore deegaanka markii dhulkeenbu barwaaqada ahaa iyo daranta lahaa iyo geedaha lahaa iyo hawdka ahaa xoolaha ninkii laba halaad leh ama saddex halaad leh nin wuxuu ahaa xoola haysto intifaaca saddexdaa halaad afarta halaad waa ugu filaa noloshooda maanta waxaa arkaysaa markii anugu reer dadkayga reemiyiga aan ogahay nin maanta konton halaad ama boqol halaad leh oo magaalada looga looga gara looga gadayo bur iyo iyo raashin looga qaadayo sababtoo ay xoolihii laftigooda nacfigoodi waa yaraa marka haddaan islahayn waa haddii reemiyiga aanu iska dhammaadaba haddii xoolahaanu dhammaadaan waxaan islahayn waxaa u baxsanaysaan bad weyn oo rebsi ilaa indian ocean oo barwaaqa ku jirto ya meesha dambe oo aanu isku halaynay taasay ahayd markii xooluhu dhammaadaan ayadiina hadda waxaa ka socda xaalaf tiro badan ee jirta waataan waayo aan tiri aan ku tilmaannay inay ka socoto musiibo qaran oo mararka qaarkood la yaabayso hadda yaan dhexdaasa waan xirnay aargoostadii waktiga ay dhalaysay weeye waa garan kartaa haddana dadkeennii uma kuma baraarugsana xabadda aargoostada oo riman oo toban kun oo dhogxanood wadda oo tobankaas uu rabo inay toban kun oo kale aargoosta dhasho ayaa inta la dilo soo saara banaanka lagu tuuray marka xaalufkii iyo caqlidaradii aan la joognay deegaanka oo biriga hadda haddana waxaan u wareejinay badii oo haddana aan xaalufkii kii jariifka ahaay oo aanaan maalow ahayn oo ajnabigu ku hayeen waxaa ugu daran tan annagu aan isku hayn waxaa laga hadla waxa la yahahda maraakiib jariifa ayaa badda joogta oo iiraaniyiin iyo yani yeman iyo wax noocaasa iiraaniyiinta iyo yeman waxaa idiin sheegayaa dadka wada oo horgolayaasha u ah waa soomaali weeye kun laba kun saddex kun oo dollar buu ka qaadanayaa konton waxaa la yahdaa boqol kun iyo laba boqol oo kun oo dollar malay ah iyo argoosto ayuu u rarayaa nin ajnabi oo iiraankayga isagaana difaaciyo badda keenay marka waxa hadda socdaahi marka markaan eegno waxa biriga ka socda iyo waxa badda ka socdaahi runtii dhibaato weyn ayay ku tahay deegaankeenna waxaan u baahanaa inaan ku baraarugsanaano waxaan u baahanaa ururada bulshada ay ugu horeyso culummadu hadday cidi ka joogto runtii waa jeclaan lahaa inay intaan ku baraarugsanaadaan sababto dadkeenu dad u nugul weeye diinta in ay qayb ka qaataan dumarka dhalinyarada isimada ururadeenna bulshada kala duwani in ay runtii wacyigelin buuxda dadka ay fiiri in sharci la soo saaro oo digreeto anay madaxweyneha ka soo baxay wax joogsan mayaan waxaan u baahannahay in aanu dadka wacyi gelino dadka loo sheego dhibaatada jirta lagu baraarujiyo consequenceska iyo dhibaatada ka imaan karta sida wax ku socdaan hadday ku socdaan insha allah waxaan rajaynayaa wasaaraddu inay howl fiican arrintaas kana qabatay haddana ka qaban doonto muhiimadda environmentku iyo bi-aadu leedahayna dadka lagu baraarujin doono siyaasadda marka hade golaha wasiirada noo keenaana insha allah waa u ansixin doonaa kabacdina baarlamaanka ayay tegi doontaan kabacdina sharciga dalka ayay noqon doontaan insha allahu khayri bul baan dii rajaynayaa أقدر نمشي